mas-uuliyiin ka tirsan maamulka galmudug ayaa kormeer ku tegay xarunta farsamada gacanta ee magaalada cabud waaqe kormeerkaas ayaa waxaa horkacaya agaasimaha guud wasaaradda shaqada arrimaha bulshada galmudug mukhtaar cabdiraxmaan daahir iyo sidoo kale xogayaha dowladda hoose degmada caabud waaqe mas-uuliyiin kale ugu horeyn ayaa xogayaha dowladda hoose ee caabud waaqe nadiir cabdikariin salaad ayaa mas-uuliyiinta ka socda wasaaradda shaqada arrimaha bulshada uga xog warramay marxaladihii ay soo martay xarunta farsamada gacanta ee magaalada caabud waaqa
waa mahad celinayaa runtii wafdiga naga soo gaaray wasaaradda shaqada iyo arrimaha bulshada galmudug ayadoo ay keentay imaanshahoodan baahi la xiriirta baahi muddaba aan cabanaynay oo cabashooyin kala duwan oo aan gaarsiinay dadka tiyanka ku shaqada leh oo cabashadaasoo ka imaanaysay iskuulka farsamada gacanta degmada caabudwaaq mudland soo dhowaada iskuulkan brifyer baa horta inaan ka bixiyo iskuulkan cabdilkiis wuxuu ku fadhiyaa lixdan toddobaatan lagu dhuftay weeye wuxuu ka kooban yahay sagaal qol sideed fasal iyo hal xafiis oo loogu talagalay in laga maanaj gareeyo iskuulka howl weyn oo toban toddobaatan u dhisan oo loogu talagalay baraticalka iyo in farsamooyinka lagu qabto iskuulkani muddadii lasoo dhaafay uu shaqaynayay muddo toban sano ku dhow intii intii mashruuc uu ka fulayay bulshada ka faa'iidaysatay kun iyo laba boqol oo qof bay kor u dhaafayaan dadkaasoo maanta soomaaliya iyo cawdaq labadaba ka shaqeeya dadkaas waxaa la kala baray harqaan kombyuutaro faryaamo wax loo yaqaano ama farsamada dhismayaasha alxanka electricitiga iyo korontada runtii hay-adihii kala duwanaa ee kasoo bilaabmaysa qolyada dhistay mashruucan ana uga mahad celinaya haddana runtii waxaa timid baahi weyn loo qabo in iskuulkan dib loo howlgeliyo ka degma ahaan anugu markasta waxaan u taaganahay dee wixii fududayna oo degmada xagganada quseeya laakiin dee stateka wax laga soo dadejiyaa waxaan rajaynaya haduu ilaa yidhaahdo in baahidaas intaas la eg inuusan jirin iskuul farsamo gacan oo maanta shaqaynaya oo dad wax ka soo baranayaan runtii waa noo cuntami weyday sababtaasaana keentay cabashadeennay agaasimaha guud ee wasaaradda shaqada arrimaha bulshada galmudug mukhtaar cabdiraxmaan daahir oo booqday xarunta farsamada gacanta cabudwaaq oo muddo sannado ah aan shaqaynin ayaa sheegay in wasaaradda ay wax ka qaban doonto sidii loo shaqogeli lahaa xarunta farsamada gacanta ee degmada caabudwaaq ee gobolka gaduud khaasatan waxaan joognaa santarkii weynaa ee degmada oo muddo dhisnaa oo halkaan ay ku xusan tahay intuu jiray oo shaqaynhayay shaqaynahayay oo dadka deegaanku aad uga faa'idaysteen bulshada deegaanka ku dhaqan iyo bulshooyin kaleeto la jaar ah ay aad uga faa'idaysteen maadaama wasaaradda shaqada arrimaha bulshadu ay tahay lafdhabar ay u tahay wasaaradda arrimaha bulshadana ka shaqaynaysa ay tahay inaan u kurgalno baahiyaha ka jira deegaanada khaasatan farsamada gacanta iyo shaqo abuurka inaan aad ugu kurgalno baan socdaalkeenu daaranaa waxaanu soo gaarnay deegaankan xarunta santarka ee caduwaaq oo aad loo diyaariyey haddana dayacad ay ka muuqato oo muddooyinkan dambe aan lagu shaqayn oo dhulkeedu aad u baaxad weyn yahay ay ku fadhido qalabkii yaallay wixiida dhan ay aad macquul u yihiin haddeertaanna haddii ilaah yidhaahdo annagu ka wasaarad ahaan iyo bartinar kaleetona la shaqeeyay doonarada aan rabna inaan la wadaagno haddii ilaah yidhaahdo si baahiyaha meesha aan ku aragna saakaan soo indhaindhaynay iyo sidaan ugu sharxno haddii ilaah yidhaahdo si iskoolkan dib lagu shaqogeliyo maadaama uu yahay iskoolkii degmadu ay aad ugu tiirsanayd dad tiro badanna ay ka baxeen
xarunta farsamada gacanta degmada cabud waaqayan in muddo a shaqaynin taasoo gaab ku timid markii ay meesha ka baxeen howlihii shaqo ee lagu qaban jiray xarunta farsamada gacanta degmada cabud waaqa